magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay tababarkan uu ku saabsanaa ka faa'iidaysiga biyaha iyo wax soo saarka beeraha tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda beeraha somalilan rofesor xujaale oo ka socday hay-adda keer iyo ibraahim maxamed agaasimaha waaxda qorshaynta somalilan ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan
mashruucan aan gacanta ku hayno eanu ka hadlayno maanta oo ah u qaadhaamidda beeralayda biyaha yar sidii biyo loo isticmaali lahaa iyakoo maxaan ku rahdahay marxisan la beekhaamiyey si looga hortago maxaan ku rahdahay biyaha iska lumaya oo wax soo saarkuna u kordho mashruucaasi marka maanta waxaynu inaan ku fadhina waxa weeye inaanu u qaadhaano bulshadii gaarsiino intiina halkaa fadhida isku duwayaala iyo iyo maxaan ku rahdahay iskaashatooyina iyo saraakiisha wasaaradduba waxaan doonaynaa inay qayb ka noqdaan mashruuca hawshiisa kasoo baxaya meesha keliya ee iminka dooxooyinka laga faa'iidaysto beer baa la tilmaamaa oo tusaale ahaan ingiriisku wakhtiga ingiriisku uu tusaale u sameeyey meel yar u jeexay oo laga weeciyey taasi shan iyo toban kun oo hektar iyay baaxada biyahaas ku faafaan lagamana faa'iidaysto caws iyo waxbmaa ka baxa xagga xoolaha laakiin ood weyniya eryadeeda sagaashan kun baa ku jira qaar ka mida xubnaha ka qaybgalay ayaa sheegay in ay u baahnaayeen waxaan halkan ka soo dhaweynayaa iskaashatooyinka isduwayaasha hay-adda keer oo runtii kaalin muhiimay inoogu jirta mar walba inayna garab istaagto oo ay nagala shaqayso sidii aynu hawsha aynu beeraha matalan sidii aynu dadkeenna u gaarsiin lahayn sidoo kale mashruuca waxyaabahaan ka faa'iidna waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha gudaheeda laftigeeda oo lagu tijaabiyey oo waxa weeyaan green house iyo drib irrigationka laftigiisii in waxa weeyaan iyana halkaas shaqaalihii wasaaradda beeraha noo joogay iyaga laftigoodu ay maanta yaqaaniin habka dribka loo xidho
runtii shir muhiima shirkaasoo runtii ku saabsan aqoon kororsi iyo horumarin dhinaca beeraha ah gaar ahaan dhinaca waraabka casriyeynta beeraha oo ay wasaaradda horumarinta beeruhu runtii baahi weyn ay u qabaan iyo dadka beeraleyda ahiba inagoo ka duulayna qorshaha qaranka ee saddexaad inagoo ka duulayna siyaasadda wasaaradda horumarinta beeraha ee inagu hogaaminayaan wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenka loo soo magacaabay wasaaradda horumarinta beeraha anigu xaliimo ahaan qaybtan iskaashatooyinka waxaan haystay imika dhowr sano maalintii la ii dhiibayay haddaan waxoogaa taariikhda ku yaro noqdo waxay ahaayeen oo iskaashatooyinka markaa inoo diiwaangashanaa sideed iyo labaatan iskaashato tababarkan ayaa waxaa baahi badan u qabay dadka loo qabtay oo u badan beeraley kuwaasi oo aan aqoon buuxda u lahayn sida looga faa'iidaysto biyaha roobka